فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulantii wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo arbaca ahna waxaad ku dhegaysan doontaan ciidamada mujaahidiinta oo weeraray maleeshiyaad ka tirsan liyu boolis ee dowladda xabashidu ay tababartay halkay bay marayeen ciidankaasi maxaa khasaare ah oo soo gaaray wararkii ugu dambeeya dagaalkaasi ayaad maqli doontaan wasiir ka tirsan maamulka puntland oo eed culus u jeediyey madaxweynaha dowladda federaalka isagoo ku eedeeyey arrimo kala duwan hadalka wasiirka warfaafinta ee maamulka puntland ayaad dhegaysan doontaan sanatar ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka oo isdurtaa ku sameeyey heshiiskii ankara ku dhex maray dowladda federaalka iyo etoobiya hadalka barofeysar cabdi ismaaciil samatar ayaad dhegaysan doontaan wilaayada hiiraan oo ku guulaysatay xalinta iyo heshiisiinta saddex beelood oo muddo sannad ah isku haystay kanaal biyood ku yaala deegaan hoostaga magaalada beledweyn bayaan laga soo saaray kulanka ayaad dhegaysan doontaan qodobadaasi xubinta caafimaadka wararkii ugu dambeeyey arrimaha caalamka iyo warbixin aan ka diyaarinay qaabkii ay u dhacday xafladdii lagu furayey jaamacadda alqima farciida gobolka shabeellaha hoose ayaad dhegaysan doontaan waa markaliyo dhuuxa
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa toddobiyo tobanka bisha lixaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga ah waafaqsanna toddobiyo tobanka bisha labiyo tobanaad sannadda labada kun afar iyo labaatanka ee miilaadiga ah aan ku bilowno barnaamijka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta weeraray maleeshiyaad ka tirsan ciidanka liyu boolis ee dowladda xabashida etoobiya ee tababartay kuna taageertay maamul goboleedka jubbaland ciidamadan ayaa horay ugu sugnaa xerada ciidanka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka buulaxaaji aduleedka kismaayo markii ay korortay weerarada mujaahidiinta ee buulaxaaji ku socda ayay liyu boolisku bilaabeen in ay xerada isaga cararaan oo lug ay ku tagaan xadbeenaadka kenya iyo soomaaliya kadibna ay halkaasi ka sii aadaan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya kamiinka ayaa si gaar ah kaga dhacay agagaarka deegaanka hoosigow xilli ay halkaasi dhuumaalaysi ku marayeen ciidamada liyu boolis dhimashada waa hal askari qori ekifo dhisaban ah iyo booshkiisana waa laga furtay دين عظيم هو السامي xagaagka warbahinta alfurqaan ayaad nagala socotaan qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa qodobo kale ayaana kusoo maqan balse markan kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee umuuraha caalamka cabdiraxmaan beder ayaa soo jeedinaya maxamed daahir aad baad u mahadsan tahay in ka badan boqol ruux ayaa shuhaadaya dhaawacyo ku noqday duqimo saacadii tegaya maanta ka dhacay qidaaca godoonsan ee khaza ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda oo adeegsanaya diyaaradahooda dagaalka ayaa waxay duqimo kala duwan oo xagga cirka ay ka fuliyeen deegaana iyo magaalooyin ku yaala qidaaca khaza waxayna duqimaha sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwa kaloo tiro badan saacadii tegaya maanta meelaha ay duqimuhu ku ekeeyeen ciidamada yuhuuddu waxaa ka mid ah madrasatu taabiciin ee ku taala bariga magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiday laba ruux halkay dhawci kala duwan soo gaadheen kuwa kale wararka ka imaanaya marinka khaza ayaa waxay sidoo kale ku waramayaan in ciidamada gumaystaha yuhuudda ay goodoon adag saareen dadka barakacyaasha ee ku sugan deegaanka almawaasi ee dhaca koonfurta magaalada rafaax guud ahaan duqiimaha maanta dhacay waxaa ku shahiday in ka badan soddon iyo kow ruux halkay dhaawaci kala duwan soo gaadheen toddobaatan iyo sagaal ruux oo kale sidoo kale waxaa jira weeraro lagu dhigbixiyey ciidamada cadowga yuhuudda oo ka dhacay magaalada rafaax dowladda turkiga ayaa wada dhaqdhaqaaqyo milatari oo ka dhan ah kooxda kurdiyiinta suuriya xukuumadda ankara ayaa waxay saacadii lasoo dhaafay xadkay la wadeegta dalka suuriya ka waday diyaar garow ku aaday inay weerara ku qaado askarta kurdiyiinta ee uu maraykan ku taageero sida wargeyska wall street journal ay la wadaageen qaar ka mid ah saraakiisha dowladda maraykanka waxayna saraakiishani tilmaameen in xiisada iyo dhaqdhaqaaq cusub ay wadaankar ay la mid yihiin kuwii horaantii labada kun sagaaliyo tobanka kahor intaysan dulan ku soo qaadin deegaanada dhaca waqooyi bari dalka suuriya mid ka mid ah hogaamiyaasha kooxda kurdiyiinta ayaa wuxuu donald trump u sheegay in dullaanka dowladda turkiga uu kusoo wajahan yahay saacadaha soo aadan waxaana uu ku yidhi turkiga wuxuu doonaya inuu dhulkeena qabsado kahor intaadan xafiiska imaanin xiisada labada dhinac ayaana marba marka ka dambeysa sii xoogeysanayso iyadoo aysan dowladda maraykanka wax hadal ay ku taageeraysa kooxdan aysan ilaa iminka soo saarin trump ayaa sheegay in heshiis nabadgelya uu dhex dhigi doono dowladaha kale ruushka iyo ukrain donald trump madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka ayaa wuxuu sheegay in loo baahan yahay in madaxweynaha ukrain valadimir zelaleski uu u diyaar garoobo inuu heshiis la galo madaxweynaha valadimir putin si loo soo afjara buu yidhi dagaalka ku dhowaad saddexda sano ka holacayay ukrain waxaana uu sheegay inuu arrintan nabadda kala hadli doono putin iyo zelaleski si loo soo afjara dagaalka burburinta weyn iyo dhimashada badan geystay ee ka soconaya dalkaasi trump ayaa tilmaamay inay jiraan magaalooyin badan oo ku burburay dagaalka ukrain isagoona intaa ku daray in dhulka lagu murunsanaya aysan ka jirin wax dhismayaal ah shir jaraa'id oo uu qabtay trump ayaana waxaa lagu weydiiyey in ukrain uu ku khasbi doono in qayb ka mid a dhulkeeda ay ku wareejiso ruushka si ugu bedelato nabadgelyoyin kale mana uusan su-aashaas si toosa uga jawaabin trump ayaa ololihii dib u doorashadiisa ballan qaaday inuu si dhaqsiya usoo afjari doono dagaalka ukrain ra-iisul wasaaraha kanada uu sheegay inuu iscadili doono kadib xaalado badan oo soo food saaray justin trudo ah ra-iisul wasaaraha kanada ayaa waxaa lagu waramayaa in saacadayna soo aadan uu xaadiri doono baarlamanka waddankiisa si uu iskaga casili xilka uu hayo waddanka sababu ku aadan arrimo dhowra oo soo food saaray wargees ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa wuxuu daabacay in sababaha uu isku casilaya ra-iisul wasaaraha kanada ay ka mid yihiin canshuurta xaddaafka ee uu trump sheegay inuu kusoo rogayo badeecadaha ka imaanaya dhanka dowladda kanada tani ayaana ah mid kala dhantaashay qorshii uu ninkan ku doonayey inuu dib u habeen ballaaran ku sameeya dhaqaalaha waddankiisa midaan ayaana ku soo aadaysa iyadoo maalintii shalay xilka iska casishay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka kanada haweeneyda lagu magacaabo christian freeland sidoo kalena ahayd wasiirka maaliyadda ee dalkaasi ugu dambayntii beijin ayaa sheegtay in maraykanka iska kaashan karaan arrimo dhowr ah isagoon dhanka kala degnin uga diray faragelinta jasiiradda taiwan wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda shiina ayaa wuxuu talaadadii maanta sheegay in maraykanka iyo dowladdiisa iska kaashan karaan arrimo dhowr ah marka laga soo tagay khilaafka siyaasadeed ee labada waddan u dhexeeya kaasoo ay warbaahintu sii buunbuuniyeen waxaana uu ka dhawaajiyey wasiirka in maraykanka iyo shiina ay hadda leeyihiin wada hadal ku saabsan khataraha daroogooyinka iyo arrimaha la xidhiidha dhaqaalaha waddamada waxaana uu dhanka kala sheegay in washington ay ka joogsato faragelinta ay ku hayso jasiiradda taiwan waxaana uu carabka ku dhuftay in faragelinta maraykanka ee jasiiraddan ay khatar hor leegelin karto xidhiidhka labada waddan wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa
hagaagka markanna waa xubinta caafimaadka oo aalaaba aad ku dhegaysataan barnaamijka dhuuxa habeenadii lasoo dhaafay waxa aynu bilownay xalaqaad cusub oo nuucyada nafaqada ku saabsan doctor maslax oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee fadhiista isbitaalka guud ee deegaanka kunyabirow ayaa soo diyaariya oo aalaba noo soo jeediya xubintan ee dhegaysi haboon أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا واي بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى حلقadeeni caawa waxay noqon doontaa vitamin a runtii waxaan ka soo hadalnay vitaminadii qaybahooda kala duwan waxaan soo sheegnay vitaminada si guud inay u kala baxaan laba qaybood oo kale ah kuwa ku milma dufanka iyo kuwa ku milma biyaha caawa marka kuwa dufanka ku milma ayaan horumarinaynaa waxaan u qaadan doonaa hal hal vitamin ayaan u qaadan doonaa insha allahu tacaala dhegeystayaashana si ay uga faa'iidaan vitamin kasta waxaan sheegi doonaa wuxuu yahay meesha laga helo waxa faa'iido uu qofku u leeyahay haddii la isku badiyo dhibaatooyinka uu keeni karo haddii la isku yareeyo dhibaatada ka imaan karto haddii gebi ahaanba jirka laga waayo dhibaatada ka imaan karta iyo inta laga qaadan karo maalintii insha allahu tacaala Eh, intaasaan ku faahfaahin doona insha allahu tacaala eh, vitamin kasta aan sheegno ama maado kasta oo nafaqa ah aan ka hadalno insha allahu taala halaqaadkeena halaqadan marka eh, vitamin a ayaan insha allahu taala uga hadli doonaa runtii vitamin a eh, wuxuu ka mid yahay kuwa ku milma dufinta eh, run ahaantii en, wuxuuna ku jiraa raashiin badan ayaa laga helaa sida aad ka arki doontaanba cuntooyinka aan sheegi doono insha allahu tacaala Eh, muhiimadda marka uu leeyahay eh, ugu weyn eh, la ogyahay qof kastaa uu ogyahay waa aragtida xaggeeda iyo en, awoodda jirka bani aadamka ayuu aad iyo aad ugu qayb qaataa runtii taas qof kastaa og oo mataqaanaa aan u baahnayn in loo sheego eh, doorka ugu weyn uu qaataa kaasa marka wuxuu caawiyaa oo mataqaanaa sidoo kale dadka ka caawiyaa yani xagga eh, wadnaha dadka wadna hanuunka qaba oo kale xagga wadnaha ayuu ka saaciidaa eh, xagga sambabada eh, keliyaha iyo xibnaha kaleoo muhiimka ah oo uurku jirta intaba wuu ka caawiyaa runtii marka eh, door muhiim ah ayuu ka ciyaaraa vitamin a eh, insha allahu tacaala wax badan baa laga faa'iidi doonaa eh, wuxuu isugu jiraa marka eh, asiga laba vitamin ayuu ka kooban yahay eh, vitamin oo mataqaana performant vitamin a iyo provitamin a mid la yidhaha labadaa vitamin ayuu ka kooban yahay oo u kala baa waa isla vitamin a ga waaye marka eh, dhab ahaantii marka waa family oo ama group oo mataqaanaa oo ay ka kooban yihiin ayaa loo yaqaanaa oo la yidhaha retinoids la yidhaahdo ay ku jiraan eh, retinol maado la yidhaahdo iyo retinal iyo retinoic acid maadooyin la yidhaahdo kuwaan marka waxaa lagu magacaabaa vitamin a ayaa lagu magacaabaa sababtoo ah waxay ku sugan yihiin marka qaybo jirkaaga oo ka mid ah eh, si fududna u isticmaali karo jirkaaga mar kastaba Eh, retinolka marka waa kan ugu badan ee la isticmaali karo eh, saddexda qaab ee loo bedeli karo jirka labada dhinacba retinalka iyo retinoid acidka iyo eh, retinoid intaba loo bedeli karo jirkaada marka muhiim ayuu marka jirka bani aadamka u yahay vitamin ega faa'iidooyinka caafimaad uu leeyahay qofka bani aadamka ah maxaa ka mid ah kow wuxuu la dagaalamaa ama kaa caawiyaa infekshanada jirkaaga ku imaanaya ayuu kaa reeba eh, sidoo kale wuxuu bixiyaa vitaminada indhaha aragga ayuu bixiyaa eh, sidoo kale wuxuu ka hortagaa yani eh, cudurada ku dhaca indhaha ayuu ka hortagaa ocularka waxaa la yidhaahda ama isha madowga dhexda ayuu mataqaanaa cudurada ayuu ka hortagaa ayuu ilaaliyaa sidoo kale lafaha bani aadamka ayuu ilaaliyaa lafaheena bani aadamka ah ayuu ilaaliyaa sidoo kale wuxuu dhisaa ama adkeeyaa ilkaha ilkaha ayuu awood siiyaa iyo dhismo ayuu siiyaa sidoo kale jirka ayuu firfircoono siiyaa la yidhaahdaa jirkiina ayuu firfircoonayaa yacni jirka maadada vitamin a qofka hadduu isticmaalkeeda uu badiyo jirkiisa isbedel iyo firfircooni ayuu ka heli karaa sidoo kale waxaa la sheegaa inuu ka hortag u yahay yacni dhegxaanta kaadihaysta gasha ama kaadimareenka gasha inuu ka hortag u yahay sidoo kale wuxuu kor u qaadaa awoodda jirka bani aadamka ama immunityga ayuu kor u qaadaa saas si la mid ah wuxuu ka hortagaa cudurada kansarka ah ee maqaarka weerara ama soo gala jirka bani aadamka ayuu ka hortagaa wuxuu sidoo kale bixiyaa maqaarka ayuu qurxiyaa maqaarka ayuu qurxiyaa maado qurxisa ayuu ayaa ku jirta vitamin ega sidoo kale wuxuu yareeyaa nabraha wejiga iyo finanka ayuu yareeyaa isticmaalkiisa qofkii badsada sidoo kale wuxuu yareeyaa dhibdhibaha madmadow oo qofka wejiga ugu yaala ama jirka intiisa kale ayuu yareeyaa sidaas si la mid ah tinta meesha ay ka soo baxdo lafta madaxa gododka tinta ay ka soo baxdo ayuu qurxiyaa ama mataqaanaa yani horumariyaa wuxuu sidoo kale yareeyaa shiirka jirka qofka bani aadamka ah ama dhididka kasoo ba'ahay ama dandraft waxa la yidhaahdo ayuu ka yareeyaa runtii marka faa'iidooyinkaas iyo kuwo badan ayuu leeyahay aan halkan lagu soo koobi karin waxyaalaha marka daily intake ah la raba inta laga qaato maalintii qofka inuu ka qaato la raba maxaa waaye caruurta yaryarka waxaa la rabaa afar boqol ilaa lix boqol oo u g inay qaataan halbeegaas haweenka waaweyn toddoba boqol oo u g inay qaataan ragga waaweyn sagaal boqol oo u g inay qaataan ayaa muhiim ah halkee laga helaa marka mar haddaan kasoo sheegnay faa'iidadiisa inteen ka raadinaa waaye waxaa laga helaa ama cuntooyinka laga heli karo waxaa ka mid ah hilibka ayaa ka mid ah number two waxaa sidoo kale ka mid ah beerka ka mid ah ee xoolaha sidoo kale malayga ayaa laga helaa khaasatan nooca tuunaha la yidhaahdo ayaa laga helaa waxaa kaloo laga helaa baruurta ayaa laga helaa noocyadeeda kala duwan xoolaha sidoo kale waxaa laga helaa ugxaanta yani kala duwan ee mataqaanaa xoolaha laga hela ayaa laga helaa sidoo kale bataataha ayaa laga helaa dhammaan qudaarta cagaaran ayaa laga helaa cambaha ayaa laga helaa yani bocorka ayaa laga helaa babaayga ayaa laga helaa ee zaytuunka ayaa laga helaa iyo dhammaan khudaarta cagaaran meel ay ka imaataba ayaa laga helaa hadday dhacdo marka vitamin a jirkaada inuu ku yaraado ama aadba weysidba maxaa dhici kara waa ee gebi ahaanba vitamin a qofka hadduu waayo waxaa dhacaysa ee habeeniso waxaa la yidhaahda ama ee ugu dambeyntii qofka inuu indhaha ku beelo aada iyo aadaan u mahadsantihiin wajazaakum allahu khayra طهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
العظيم هو السميع
waa hagaagka walaayada hiiraan ayaa ku guulaysatay xaliilta iyo heshiisiinta saddex beelood oo muddo sannad ah isku haystay kanaal biyood ku yaala deegaan hoostaga magaalada beledweyn kulan qaatay saddex maalmood oo ay barbar socotay dowlo diini ah ayaa waxa ay wilaayada islaamiga ah hiiraan u qabatay jufooyin ka kala tirsan beelaha xawaad leh baadicaddeh iyo saddex cumrow kuwaas oo muddo dheer uu ka dhex taagnaa muran salka ku haya kanaal biyoodka qodan agagaarka deegaanka samatar ah ee hoostaga magaalada beledweyn ugu dambayntii saddexda beelood ayaa ku heshiiyey in kanaalka laga dhigo mid caam ah oo muslimiinta dhanka dhexeeya bayaan ayaana si wada jir ah looga soo saaray kulanka bismillaah ujeeddo heshiis laga gaaray khilaaf soo dhex galay beelo walaalo ah kuwaas oo deggan nawaaxiga degmada beledweyne ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan beelahaas oo kala ah jifooyinka kala tirsan qabaa'iladan oo kala ah baadacaddo saddex cumarow iyo xawaadle khilaafkaas wuxuu ka bilowday kanaal biyood ku yaal inta u dhaxayso tuulada samataro iyo tuulada luuqdurwaa ee hoostaga degmada beledweyne kaas ou ka dhashay khilaaf adag dheliyeyna in lagu intifaaci waaye xayirmo kanaalkaas muddo sannado ah intaas ka dib wilaayada gobolka waxay u magacowday guddi heer degmo ah iyadoo wilaayada wilaayada gobolkana ay mushaarikaynayso shirweynaha u dhexeeya saddexda beelood iyo maamulka islaamiga ah degmada beledweyne muddo saddex maalin ah barbar socdayna dooro sharci ah waxay soo saareen sidan soo socota lamber kow kanaalka markii hore wuxuu ahay mid caam ah waxaana loo qoday dan guud haddana waxaa loo celiyey caamnimadiisii lamber labo kanaalka maanta wixii ka dambeeyo in uusan sheegan karin qof shakhsi ah lamber saddex walaalka kanaalka gatay waa in loo celiyaa lacagtii uu ku gatay in ay u celiyaan saddexda beelood maadle maamiye tuurow lamber afar kanaalka dhinaca koonfur toban mitir dhinaca waqooyi toban mitir labaatankaas mitir in uu ka mid yahay kanaalka ciddii beer u ahaydna ay ka guurayso maanta wixii ka dambeeyo lambarshal kanaalka in loo sameeyey guddi isku dhaf ah guddoomiye loo doortay fiiro gaar ah qofkii jabiya heshiiskan waxaa lagu qaadi doonaa insha allah tillaabo waafaqsan shareecada islaamka wabilaahi towfiiq
العظيم هو
waatahay dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan warbaahinta alfurqaan barnaamijkuna waa dhuuxa barofayser cabdi ismaaciil samatar oo ah sanatar ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka ayaa isdul istaag ku sameeyey heshiiskii ankara ku dhex maray dowladda federaalka iyo etoobiya wuxuu ku tilmaamay heshiiskaasi jariimo weyn maadaama qodobadiisa ay ka mid tahay in la iska idhoobo tacadiyaadka dowladda etoobiya ee ka dhanka ah ummadda soomaaliyeed arrintani waxay ku saabsan tahay waxa ka kooban tahay lix qodob bay ka kooban tahay markasta la isku soo celceliyo waa afar qodob ka ugu horeeya waxa weeyaan in labada dowladood soomaaliya iyo etoobiya labadooduba ay ixtiraamaan midnimada iyo soohdimaha waddankaasi leeyahay iyo madax banaanideeda labaduba waa qodob koowaad waaye qodobka labaad waxa weeyaan in la iloobo isfaham la-aantii hore wad- labada wadan u soo kala gaadhay waa ka labaad taasi qodobka saddexaad waxa weeye inay soomaali ogolaato in etoobiya ciidamadeedu dhiig hur iyo naf hur ay u sameeyeen ta afraadna waxa weeye in etoobiya loo helo jid iyo deked waxay ka soo dejisato oo amni ah kelmadda amnigu waa muhiim weeyaan oo amni ah ta kalena waxa weeyaan shanaad iyadoo dowladda turkiga dhexdhexaadintaa ka shaqaynaysa in etoobiya jidkaa hay marayso iyo baddaa hay helayso inay taasi ixtiraamto muqadasnimada soomaaliyeed inay ixtiraamto ta lixaadna waxa weeyaan in la helo guddi farsamo oo labada wadan ka kooban oo turkigu dhexdhexaadinayo oo amuurahaasoo lafagura waa lixdaa qodob laakiinse marka la isku soo celceliyo afar bay isku soo biishubanayaan walaal macallinimada waxyaabahan ku barano waxaa ka mid ah soomaalina inteeda badana garaadka leh ay og tahay qofkii ilooba taariikhdiisa iyo taariikhdeeda inay marka dambe taariikhdu nacdasho marka waxa weeyaan in la dhaho inaynu ka heshiino wixii horeyna soo kala dhex marayna waa mid in la iloobana waa sheeko kale waaye marka waxa weeyaan dadka soomaaliyed waxaan ka oranaya waxaa la iloobayaa miyaa eh, jariimadii ka dhacday Ca- caaisha eh, ceeshiya eh, kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii miyaa la iloobayaa ibtiladii ka dhacday awbare miyaa la iloobayaa dadkii lagu xabaalay iyo koonool kaaraamardhoo jigjiga iyo iyo baabili u dhaxaysa miyaa la iloobayaa jariimooyinkii ka dhacay goday miyaa la iloobayaa wixii maqhal- maqa- maqtal daahir soo gaadhay miyaa la iloobayaa wixii ka dhacay eh, maxay hayde dhagax buur miyaa la iloobayaa marka waxaasoo dhan waa xisaab inoo taala oo inu inaynu wax ka barano etoobiyana wax ka barato inakuna haynu wax ka barano laakiinse inaan la iloobin marka taa waxaa in la iloobo wixiina soo kala dhex maray waxa weeyaan inay imika markaa labadii la siman yahay ilaan innaka shaarkeennii baa laynagu qabsaday marka ha la iloobo in shaarkeennii laynagu qabsaday oo qabqabsigaana uu maanta arrimahan keenay haddii taa soomaali ilowdo madaxda hor joogtaana ha iloobaan nacdal ayay nagu noqon doontaa marka dambe hadduu yahay in la cafiyo wixii hore dhibina soo kala gaadhay waxa ku ladhnaan lahaa waxa weeyaan lama iloobayo waa la cafinaya waa tii nelson mandela waaye iminkase waxa weeyaan in la iloobo taariikhdaa in la tirtiro oon dib loo xasuusan waaye taasina jariimo weyn ayay nagu noqon doontaa haddaan soomaali nahay
waa tahay markan waxaa idinku soo maqan warbixin iyo waraysi ku saabsan qaabkii ugu dhacday xafladdii shalay ee lagu furayey jaamacadda alqima faraciida gobolka shabeellaha hoose muxsen xasan oo ka qayb galay xafladda ayaa warbixintan noo soo jeedinaya ها قد سرنا نحو القمة وبعزم جئنا مع همة أشبال بالخير تواصوا هيا هيا نحو القمة waxa ay ahayd xaflad aad u ballaaran iyo madal ay ku xardhan yihiin wax weliba oo qurux ah islamarkaana maankaada ku soo dhici kara marka la soo بدين عظيم هو السلام